dadku way badnaayeene laakiin guud ahaan labiyo soddon qof ayaan dacwado ku soo ognay kuwa dambiilayaasha la qabtay markii socday rabshaduhu meydaanka lagu qabtay iyo kuwa kalena waxaa ka mid ah cabdiraxmaan maxamed geelle iyo xaamud cilmi suldaan waxaana lagu haysta kuwa inay soo abaabuleen rabshadahan inay mas-uul ka yihiin rabshadaha oo dhibaato badan geysteen
maantana maxaa kusoo biiray kolka maantana waxaa nagu maqaala inaad dad cusub iyagana aad soo qabateen maxaad odhan kartaa maanta waxaa ku biiray nin cumar cali ciwaado ladhaao la yidhaahdo oo isaguna qoray warbixin been abuura
warbixintaasi muxuu kaga hadlay been abuurka
wuxuu bombooneeyey tirada dadka ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay maalintii isaguna marna ka fiirsan dhibaatada wuxuu isagu sheegaya wuxuu qoray u geesan karto xeerkii amba dadba
way mudane xeer ilaaliye waxaad ka hadashay shirka jaraa'id markaad ku jirtay press conferenska digniin aad u soo jeedinayso dadka isticmaala baraha bulshada amba reso socioga internetka maxaad maxaad taasina nooga faahfaahin kartaa taasi waxaan uga hadlay sidii aan dadka digniin ugu soo jeedin lahaa
digniintaas maxay tahay
de inay iska ilaaliyaan markay isticmaalaan internet iyo reso socio inay dambiyo ku galaan xukun baad dadka iminka aad ku qaadeen arrintu waa sidee mise way socotaa weli may way socotaa dacwadu way socotaa xaakiyaashu baadhitaankii ay ku jiraan de markaana waa inaan sugno waxay xaakimayaashu ka yidhaahaan